runtii waxay ahayd anagu ujeedada marka horeba aan u imid markii laga tago shirka heritage waxay ahayd casuumad rasmi ah oo aynu ka helnay wasiirka dhigana xaggan jabuuti alxaaji xasan wasiirka sportska jamhuuriyadda jabuuti taasna waxay macnaheedu ahayd iskaashiga iyo xoojinta labada dal ee walaalaha ah maxay tole inay aada isu kaashadaan xagga horumarinta bulshada sportiska gaar ahaan bahda sportiska xaaji xasan wasiirkeena waa uga mahad celinaa kulamo horaan iyo waxaan uga wada qayb galnay forumyo oo ugu badnaa shirar dhowr goor aan isku soo aragnay carabta wadamada khaliijka sacuudiga iyo dubai imaaraadka laakiin hadda inuu halkaan laguma casuuman waxay ahayd fursad kaloo aada qaali ahayd wax badan aan isdhaafsanay waxyaalaha ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahayd in labada wasaaradood maxay tole aan u sameynay guddi technical ah oo soo diyaariyo heshiis inaanu kala saxiixano bilateral ah sidoo kalena aynu xoojino iskaashiga labada dhinac qofba qof waxa kale uu ku dhaamo dowladba dowlada kale wixii change experience wax la dhaho share ama khibrad wadaag inaan khibradaha isdhaafsano sidaad ogtahay sportisku waa hay-adda keliya ee bulshadu isdhexgalkeeda iyo nabadda iyo kobaca isjeceelka dadku aada mataqaanaa oga shaqayso marka maadaama saa ay tahayaan waxaan ku heshiina saas sidoo kale waxyaalahan ka wada hadalna waxay ahayd ayadoona sii hordhaca inaan usoo dalbanay amaaan u keenay casuumad xulka qaranka ee sportiska ee footboolka ee jabuuti in uu la dheelo xulka qaranka dhigiisa walaalihiisa ahay soomaaliya maxaa yeelay waxaan dib u hagaajinay oo aan heerkii ugu dambeeyey ee xagga amniga iyo maxay toole aan dhammaystirnay garoonkii caalamiga ahaa ee tuulada cayaaraha la dhihi jira stadium muqdisho garoonkaas ayaan dib usoo maxaa la dhaha howlgelinay waxyaalaha runtii xasuusanaya waxay tahay garoonkaas markaan xasuusto wasiir khadiij allah u naxariistee waxay ahayd qofkii inta kala wareegtay amisoma meesha markaasi ka baxday markaas ayadaa wasiirkeed wasaaradda sportiska kartideeda iyo dadaalkeeda waagaas ay joogtay ku dhistay ama kusoo nooleysay stadiumka annaguna markaa imaanay shuruucda iyo makaaniyaadka ee xagga amniga iyo waxay u dhamaystirnay ayaan u dhamaystirnay marka waxaan hadda ka wada hadalnay ciyaarta saaxiibtinimo ee ugu horeysa heer caalami ah inay labada wadan ku wada cayaaraan marka casuumadiyaan u keenay ayaduna aada usoo dhaweeyey oo inooga guddoomay wuxuuna inoo ballan qaaday inuu sida u dhaqsiyaha badan ula wadaagayo xiriirka kubadda cagta ayaguna ay jawaab deg deg nagu soo celin doona marka waxay daarnay shirkeena muhiimadiisa ama gunaanadkiisa iskaashiga labada wadan
markii la eego hadda xulka qaranka iyo goboladii guud ahaan cayaaraha soomaaliya dhalinyarada sportiga kubadda cagta ciyaarta ee soomaaliya intaad adugu xilka soo qabatay ilaa hadda waxyaabaha isleedahay waa lagu tillaabsaday ama heerka ay joogaan
waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa kamid ah runtii nasiib wanaag intaan hadda xilka joogo sanadii afarta bilood waxaan la kowsanay ama la tilaabsanay marka ugu horeysayba aan shaqo qabanay annagu iyo xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed oo aan si wada jira waxaan ugu guuleysan marka horeysa soomaaliya koob aysan hanaanin muddo afartan sana ah bariga iyo maxay tole east africa ama geeska sakafa oo ka dhacayay ethoobiya sanadkii hore kuwa under seventeenka marka kuwaas soo xoojinana haddana sidaasi lamid ah hadda sanadan waxaan haddana ku guuleysanay ilaa iyo afar qaran inaan dirna ay ku jirto soomaaliya markii ugu horeysa ka ciyaareysay isrereebka waldicapka ee twenty twenty six hadduu ilaa yirahdo waxaan hadda laba ciyaar soo dheenay toban ciyaarood aan dheeli doonaa laba ciyaarooda hadda waxaan kusoo dheenay dalka algeria iyo waxaan kusoo dheenay morocco oo si kumeel gaara inoogu ahayd home labada ciyaaroodna moroccona waxaan ahayd heer fiican iyo bandhig fiicana soo sameynay taa kalena uganda ayaguna markii loo fiiriyo maanta halka uu joogi jiray sportska soomaaliya ama sida noolagu xisaabtami jiray goolasha iyo dhibcahan maanta halka aan joogno farqi weynaa meeshaasi laga dareemi karaa oo aan maxay toole intaan joognay ku tallaabsanay kuwo badanna waa noo dhimanyihiine markaan u fiiri waxaan qabanay iyo waktigaan joognay iyo waxa inoo harsan runtii waxaan dhihi karaa faanoole fare kama qodna laakiin insha allah waa dadaalaynaa maalinba tilaabaan hore usii qaadayna maalinba tilaabaan hore u qaadayna tilaabo tilaabo loogu daray ayay maxay toole ku taagsanaysaa ama orodka uu ka bilaabmaa marka saasaan rajeynayna insha allah